بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين كلمadiinii shan iyo labaatanaad ee duruustii ramadaan ku saabsanayd qeyb ka ahaa maanta waxaan ku soo qaadanaynaa siirada axadi الصaxaaba nebiga asxaabtiisa waa dadka dadka ugu qiimo badan weeyaan marka mid ayaga un ka mid ah weliba ragga horeo safka hore aan ahaynoo sida maalan abubakrin iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali aan ahayn laakiin dadka ku xiga ah yaan soo qaadanaynaa waxaan ugu gal leenahay waxa weeyaan sidii uu axmed ibni xambal baa sheekhiisa ibnu cuyeyne ka wariyey sufyaan ibnu cuyeyna uu yidhi cinda dikri saalixiin tatanazalu raxma dadka saalixiinta haddii la sheega raxmada ilaahay baa soo degta buuri hadalkaas mashhuur buu ka yahay can kayri waaxidin min asalaf asaalix liannahu waxa weeyaan nafta waxay rabtaa waxay ku dayato walidaalika waxaan idin dardaarmayaa qofka sidii uu dadkaa u jeclaado in uu isku dayo in dadkii wa wanaagsanay oo saxaabati rasuulillaahi wataabiciin wataabici taabiciin iyo wixii la mid a a'immada waaweyn ina siiradooda waxweyn uu ka akhriyo marka taa naftaada waxay keenaysaa waxaan oo safaasi fi lumuur hooseeyo oo dhan naftaada way ka saramaraysaa raggaas baa waxaad arkaysaa qudwo inay ku yihiin ninkii daa'iman sheekadiisa lagugu badiyo qalbigaada waxbaa kagayuu ka qaataa walidaalika imaamu shaafici baa wuxuu mar kasta dhihi jiray uxibu asaalixiina walastu minhum lacalii an anaala bihim shafaaca yacni waxa weeyaan waa iska tawaaducaayo wuxuu le saalixiinta waa jeclahay walowba aan ka mid ahayn wuu ka mid yahay laakiin asiga naftiisu wuxuu rabaa inuu hoos u dhigo sidii aan shalay usoo sheegay waxaan ugu gallaahi buuri jacaylka aan jeclahay lacallii an anaala bihim shafaaca inay hadhowti ii shafeecaan oo ninkii na jeclahay ay yidhaahdaan nin kastoo saalixa qiyaamada markii la tago dad badan buu u shafeecaya marka ninkaa haddii aad saalixiinta jeclaatid waxa weeyaan qiyaamona waa lagula kulminaa xadiidkii saxiixa ahay bukhaari iyo muslim almaru maca man axaba buu nabiga calayh salaatu wasalaam yidhi nin kastaba ciddii uu jecel yahay ayaa lala kulminaa ulaa'ika aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina waasidiiqiina waashuhadaai wasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa dadkaas waa wanaagsan ninkii hadhowti la jaan qaado unbaa ilaahay agtiisa maqaamooyin ku leh marka mafhuumulmukhaalafa waxay noqonaysaa haddaad dad xun jeclaatid haddaad dad xun jeclaatid macnaheedi waxay ka dhigan tahay ayadana waa lagula kulminaya maanta waxaanu aragnaa dadkii saalixiinta in la jeclaado ama wax lagu ogaado iska dhaaf waa la iloobay waxaan barannay dad fusaaq ah ama muslimiin ha isku sheegaano ama gaalaba ha ahaadaano kuwa heese iyo kuwa kubadda cayaaro iyo kuwa filinka maxaan ku ilaa jila iyo waxyaalahaas oo dhan ayaa dadkii madaxa uga buux waxa weeyaan yatajawaluuna fii maa baynahum ninkaan ninkaan waxaaba lagu magacaabaaba nujuum ama xidigaha yaa la leeyahay caalamkii baa buubuuninay qofkii doqonka ahayne waxa weeyaan wuxuu la jaanqaadayaa dulligaas qalbigaada awsaakha ka buuxsamayso ilaahay subxaanahu wa tacaala yatalicu calaa qalbika ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum wa ajsaadikum wainamaa yanduru ilaa quluubikum waacmaalikum ow kama qaala sala allahu calayh wasalam waqaala tacaala qul icmaluu fasayara allahu camalakum warasuuluhu waalmu'minuun marka waa lagu wada fiirsanaa adiga xaggeed jirtaa weeyaan marka waxaa la rabaa nin kasta naftiisa inuu ilaaliyo caruurtiisa iyo dadka uu asiga tala ku leeyahayne tarbiyada uusan ka hadlaynin haddii kale hadhow markii qiyaamo la taga waa la kala cararaya yowma yafiru almar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniih ceeb waxaa kugu fidan caruurtaada inaad ka carartid sababtana waxaa weeyaan markii adduunyo la joogaad gaabisay tarbiyadoodii dad mu'miniin ane markii ay caruurtooda hagaajiyeen wاladiina aamanuu wاtabacathum duriyathm biiimaani alxaqna bihim duriyathm wma alatnaahum min camalihim min shay labada oo khayrka adduunyada kusoo wada qabato waalid isku ah qiyaamada markay tagaan ninkii hoos maro iyo ninkii korgala jannada hadday galaan waa laisgaarsiina kan koraa la aadinaya marka adduunyadan waa kifaax intaa yar oo inaad cuntid inaad cabtid way ka weyn tahay intaan waxaa lagu leeyahay inaad u kaalmaysid taacada ilaahay qaaruun dadkii saalixiinta markay wacdinayeen waxaa lagu yidhi wabtaqi fii maa aataaka allaahu daara alaakhira waxa ilaahay ku sii ku raadi qiyaamo sidaa weeyaan cinwaankii aanan idiin sheegin marka waxaan leenahay kelimada shan iyo tobanaad oo duruustii ramadaan ka mid e waxay ku saabsan tahay sacdu bna abi waqaas saxaabigaas inaan maanta wax ka hadalno liannahu haddaa nebiga iyo dadka waaweyn idinka sheega waxaad dhici kartaan inad tihaahdaan waraggaas maan gaari karnaa kor laba siday u shaqeeyeen iyo waxay qabteen marka waaxid min saxaabati rasuulillaahi ah yaan kuu soo qaaday oo sii naftaada ay ay isku daydo inay bal ay ku dayato raggaas ayaga waxaad se ogaataa waxaan u soo qaadanayna waxaa weeyaan qiyaamo marka la tago markii qiyaamo la tago markii dadkii oo naar iyo janno la kala galo xataa jannada markii la kala galo aan nin kastaba garaadaha oo adduunyo ku lahay buu la soo baxaya marka waxaa weeyaan camalkaada waxaad ogaataa hadda ninkan aan kaaga hadli doono iyo wixii la hal ah la barbar dhigaya adigaa isku xishoonaysa nin markuu camalkan sidaana ula yimaado adigana waxyaaro bilcaafiya jannada aad ku geshid hadhowti dambe waxaad arki maba arkaysid darajaadka uu kaa sarreeya awgeed waad isku xishoonaysaa yowma alxasra ilaahay ku magacaabay wa andirhum yowma alxasrati ilaahay uu yidhi yowma alxasra waxa weeyaan ninkii naar galo shallaaytadiisa waaba muuqataa aljannadiyaa dhaaftay ninkii jannada gale xataa darajaad waaweyn uu gaari karay ou adduunyada intuu jooga uu ka gaabiyey yuu haddana ka murugoonaya marka waxaa la rabaa taacada intaad badsan kartid inaad badsid laa siyamaa fi hadihi alayaami alfaadila marka sacd ibni abi waqaas waxaa weeyaan magaciisa sacd ibni maalik ibni uhayb ibni cabdimunaaf ibni zuhra yaa la yidhaahdaa nebiga hooyadiisa calayhi salaatu wasalaam aamina binta wahb ibni cabdimunaaf jadka saddexaaday isaga yimaadaan nebigana wuxuu kula kulmaa kilaab ibni mura markii sacd ibni abi waqaas nasabkiisa iyo nasabka nebiga lasoo tiriyo waxay ku kulmayaan kilaab ibni mura ninkaasay ku kulmayaan xoogaa bay ayaa u jirto laakiin waxay aada isugu dhow yihiin oo jadka saddexaad ay ku kulmayaan nebiga calayhi salatu salaam hooyadiisa iyo sacd ibni maalik marka asaga waa min bani zuhra qabiilada oo hooyada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo yuu kula hooyo yahay walidaalika fahuwa khaalu nabiy sala allahu calayh wasalam bal waqad saxa can اnabiy sala allahu alayh wasalam inuu yidhi haadaa khaali falyurini mru'un khaalahu yacni fiiri sharaf waxaa kuugu filan nebiga waalidka inaad u noqotid wuxuu ihi sacd ibni abi waqaas mar allaale markuu nebiga ku soo baxa dadka la fadhi uu nebiga sheegaya wuxuu dhihi jiray midkaan ninkan waa waa waa abtigay ee nin kastaba abtigiisa ha i tusiyo macnaha waxaa weeyaan nin aniga ila abti ah oo abtigay qiimaha uu leeyahay nin uu leeyahay ma idinku jiraa waa nebigu waa ku ammaantamaa abtigiis buu kor u qaadaya soomaalida abtida wax kale ka aaminsan tahay oo aad iyo aad macnahay u qadariyaan oo laga yaabo xataa xagga ixtiraamka inay adeerka ka hormariyaan way fiican tahay sacd bni abi waqaas bal horta waxa weeyaan xaggii nebigana waxa weeyaan la abtir waa meel bay ku kulmeen xaggii hooyadiina nebiguba abti u noqday marka nasiibu waxaa la yidhahda shariifu nasab nasabka in la ilaaliyo sharciga ilaahay wuuna amray oo qofkan waxa weeya min sulaala taahira qiimo badan buu horta ka dhashay raqam koobaad wa midda labaad shahaadada weyn axadulmubashariina biljanna tobankii nebiga uu jannada u tiriyey fulaan fi ljanna fulaan fi ljanna fulaan fi ljanna uu yidhi yuu sacd ibni maalik ama sacd ibni abi waqaas qayb ka yahay adduunyada waxaa ugu qiimo badan adigoo adduunyada joogtid in laguusin laguu sii sheegay inaad janno gelaysa subxaana allah ninkaas inuu biri dhintaa u qiimo badan inuu sii noolaadaba xataa liannahu yashtaaq ilaa ilaa dukhuuli اljanna liannahu qabriga markaad degtidba xataa jannadii isu bedelaya alqabru imaa rawdatu min riyaadi janna wa imaa xufratu min xufri الniiraan yani qabriga naftiisa waa laysla galaa laakiin waa kala bedelan yahay marka ninkaa horta waxaa weya shahaaduuba wataabo shahaada ma aha dictora walaa b h d walaa shahaada magister ma aha cindahu shahaada min rasuuli اllahi fi dukhuuli اljanna subxaana allah shahaado wataa ilaahay buu la hortagaa rasuulka ilaahayaa janno iigu bishaareeye markuu nebiga bishaaro uu jannada uu bishaaraynaana ilaahay baa ogeysiiyey inuu sacd min ahli اljanna uu yahay hori baaba loo sii og yahay markaasaa waxaa leeya ifsaxuu lahu اlmajaal shahaado weyni badan buu ninkaa wataa ma lala tartami karaa muxuu ku mutaystay masأalada waxaa weeyaan jannada waa fadlullaah laakiin camal bay rabtaa bal u fiirso waxaa weeyaan waxyaalaha uu leeyahy min asaabiqiina ilى اlislaam bukhaari iyo muslim waxay wariyeen ama saxiix اlbukhaari inuu yidhi sacd maa aslama axadu ila fi اlyowm اladii aslamtu fiih walaqad makadtu sabcata ayaam wa inii la huluثu اlislaam buu yidhi wuxuu ihi macnaha maa aslama axadu ila fi اlyowm aladii aslamtu fiih waxa weye islaam leegama horeyno uu leeyahay laakiin wuxuu u jeedaa wax ku dhiiraday inuu islaamka sidii la rabo u soo muujiyo ma jirin ilaa maalintii aniga islaamkayga aan iclaamiyey markaasuu wuxuu ihi toddoba maalmood baan waxaan ahay ninka saddexaadan islaamka ka ahay oo laba islaamkii iiga horeysay buu leeyahy anigaaba saddex ahay ilaa toddoba maalmood markaa kadib ay dadkii ku soo biireen buu leeyahay waxaa la yidhaahdaa huluثul islaamkaas asiga sidii ay la noqotay waaye laakiin waxaa laga yaabaa sacdi inuu toddobaadka soo galo rag kalea ka horeeyey oo asiga midka saddexaad ma ahayn oo khadiijaa ka horeysay oo abubakraa ka horeey oo cali bnu abi aalibaa ka horeey majmuuca kalea ka horeysay marka asiga saabic baa lagu tiriyaa laakiin asiga intuu og yahay baa saddex inuu yahay buu isu arkay marka asabqu ila alislaam lamid ma ah nin islaamka lagu dhalay hooyadiisa aabbihiisa ay islaam yihiin oo islaamnimo saas ku qaatay in nin hooyadiis iyo aabbahooda oo gaal ah aabbihiis iyo hooyadiis oo gaal inta ka soo baxay islaamkii qaatay ee mudaayaقaadkaas la kulmay lamid ma ah walidaalika ilaa agtiis darajay ka leeyihiin والsaabiquuna اlأwaluuna min اlmuhaajiriina واlansaari wاladiina اtabacuuhum bإxsaani radia اllahu canhum waraduu canh fiiri darajo waa saabiqiin afdal الصaxaaba saabiqiin اlislaam waay ayagaa ugu sareey muhaajiriinta iyo ansaarta oo islaamka ugu horeeye ilaahay raali buu ka iyagana raali bay ka yihiin macnaha waxaa weeyaan ilaahayna siduu ugu talagalay bay ka soo baxeen waxay ilaahay ka rabeenna way ka helayaan marka waa shahaado labaad uu sacd ibni abi waqaas uu leeyahay ilaahayow anay min asaabiqiina ila alislaam dadka oo dadna waxa waa seefaa lagu islaamiyey waa tii baqiyatu kufaari quraysh markii maka la qabsaday intaasay nebiga la loolamayeen seeftii marka la duldhigay oo layidhi maa tadunnuuna annii faacilun bikum wax kaloo sheegtaan way garan waayeen waxay yidhahdaan akhun kariim wabnu akhin kariim walaal inaad nala tahay un baan ku badbaadi karnaa idhabuu fa antum uطulaqaa waxaa la yidhaahdaa waa dadkii muslimatu fatxi baa la yidhaahdaa dagaalkii dadkii ku islaamay iyo raggaa saabiqiinta ah oo ayaga diintoodii daraaddood dhulkooda looga bixiyey sababna u noqday inay dadkii kale dagaalkooda kusoo afjaraan isla mid maaha ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala shahaadadii labaad waa adiga maxaad haysataa fii saxiixi اlbukhaari qaala sacdu bnu abi waqaas inii lawalu arabi inii lawalu اlcarabi ramaa bisahmin fi sabiili اllah kunaa naqzu maca اnabiy wma lanaa طacaamu ila waraqu الshajar xtى ina axadana layadacu kama yadacu اlbaciir buu iri radia allahu canhu waardaah wuxuu ihi carabkii ugu horeeyey oo dagaal ilaahay diintiisa lagu galo gamuun ku gamay anigaa ugu horreey buu yihi horta kow waxaa dhici jirtay buu uri nebiga inaan dagaal la geli jirnay oo aan nebiga safkiisa ku jirneen annagoon zaad iyo waxaan cunno aan haynin markaasaa waxaan samayn jirnay buu uri geedaha sidii xayawaanaadkii oo geeli iyo loodi oo kale geedaha caleyntoodaan cunaynay buuri oo zaad noo ahaa markaasaa waxay noqotay buuri saxaradeennii saaladii xoolihii bay la mid noqotay buuri waa sax qof kasta wuxuu cunoon buu dhigaa marka geed maadaama caleyntiisa ay cunayeen waxay saalo ay dhigayeen sidii xoolihii oo kale intaas liajli iclaa'i kalimaat illaah naftiisa uu miiska saaray markaasuu wuxuu heli kara inuusu noloshay fiicnaa uu ku noolaado waxaasoo dhan waa iska soo afjaray markaasuu wuxuu idhi aniga sidaasaan ahay uma asbaxat banuu asadin tucasirunii fi lislaam cala alislaam laqad khibtu idan wadal yacni qolaa tidhi oo markuu madax noqday fii zamani cumar bn khadaab yaa la yidhi amiirkiina cumar dadka waa dabageli jire markii xil loo dhiibo waa dabageli jire ninkan wuxuu qabto iyo ummadda wuxuu u qabto marka qolaa waxay yidhaahdeen oo reer bani asad la yidhaahdo cumarow sacad si fiican nooma dushiyay yidhaahdeen markaas arrintaasa waxay ku dhalisay wuxuu idhi war aniga dadkii dagaal ugu horreeyey gale baan ahay waxaan ku soo sabarnay islaamkan iyadoo wax aan markii la dagaalamaya wax la cuna aan la haynin maantaad islaam aniga aad igu ceebaynaysiin buuri ma kuwaas oo hadeertaan annaga seeftii aan ku soo gelinay islaamka maanta aniga islaamkayga wax ka sheegaya oo iri inuu isdifaaco waa shahaadadii labaad oo yacni waxa uu dhibka islaamka u galay daraaddiis baa meesha ka muuqdo ilaahay dartiis buu naftiisa rakhiis ka dhigay shahaadada afaraad wuxuu iri muslim fii saxiixi wuxuu iri sacd bn abi waqaas naزlat fiya aayaat arbaca buur afar aayadoo qur'aanka ah yo aniga igu soo degtay buuri nin qiimo la waa qur'aanku soo degaya ilaahay agtiisaa laga xusaa wuxuu idhi hooyadii aa dhaaratay hooyadiis gaalo bay ahayd markuu asiga islaamay markaasaa waxay ku dhaaratay inaysan raashiin cunaynin ilaa islaamkan uu ka soo laabto fiiri shaydaan baa madaxa ka galay markaa markaasaa waxay tiriyey sacadow diinta aad qaadatay aad sheegaysa waxay ku amray labada waalid in baari loo noqdo haddaad baari ii noqonay diintan ka soo laaba bay tiri saddex maalmood wax ma cunin mana cabin waxa weeyaan culays weyn bay ku tahay hooyada oo gaajo u dhimanaysa marka waxaad lee war islaamkii maan qaataa mase waa ka laabtaa mase afkaan ugu sheegaa waa ka laabta inay qalbigayga ku haystaa qofkii waxbaa ku dhalanay sacad waxawaa taradudka ma gelin wuxuu iri hooye haddii aad dhimanayna adigay ku jirta haddaad noolaanayn laakiin islaamkaasaan u qaatay weeyaan markii ay miir daboolantay wiilkeedaa u yimid markaasaa waxa weeyaan raashiinowsi wiil kale waa markii soo miiraawday baa waxaa fajacala tadcuu calaa sacdin ilaahu sacad waxaas ku sameey ilaahu sacad saas ku sameey ilaahay baa wuxuu ku soo dejiyey wawasayna alinsaana biwaalidayhi xamalathu ummuhu wahnan calaa wahnin wafisaaluhu fii caamayn ilaa aakhir alaayat ilaa an qaala wain jaahadaaka calaa an tushrika bi maa laysa laka bihi cilmun falaa tuطichuma wasaaxibhuma fi اddunya macruufa ariiqadii ama go-aankii sacad ibni abi waqaas ou qaatay yaa ilaahay aayad ku soo dejiya waad ku saxanayd ala yidhi ilaahay wuxuu idhi hadday labadaada waahil ay jihaad kula galaan oo ay loolan kula galaan inaad aniga io shariig yeeshid awgooda islaamka ka soo laaba ay ku yidhaahdaan falaa tudichumaa ha ku atiicin wa saaxibuhumaa fi dunya macruufan laakiin adduunyada wanaag kula dhaqmo waalid waa gaalba ha ahaado wuxuu kugu leeyahay daryeelid wuxuu kaa baahdo inaad gacanqabatid wax dhan waa kugu leeyahy laakiin masalada islaam iyo gaal markay noqoto maya laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq yacni xaqa ilaahay baa ka horeya xaqa waalidka hadduu waalidku ku yidhaha salaadaan ha dukanina aniga maanta beerta beertaan iiga shaqay ama salaad ha dukanina ama waxa ku yidhahda maya wixii kale waa kugu ateeca laakiin midaas maya marka taas waa aayaddii koobaad waay mowqifka labaad wuxuu ihi asaaba rasuullahi haniimatan cadiima saxaabada waxay heleen buu ihi haniimo dagaalkii markii gale xoolaha laga qabsada gaalada khaniimo la yidhaahda marka sacd maadaama uu sidaan sheegi doono nin geesi uu yahay yaa wuxuu ka dhex arkay khanaa'imadii seef aada u holcayso oo qiimo badan buu arkay markaasaa inta soo qaatay buu ihi yaa aan ili ilaahay rasuulkiisiiyow seeftaan isi nin geesi ah waa seeftaan naftiisa ma raba inuu islaamka ugu difaaco u doonaya fa ana man qad calimta xaalahu aniga waad i taqaanaa buu ihi macnaha seeftaan waa astaahila an laysiiyo nin macnaha xaqeeda gudanayaan ahay nebigu wuxuu ruddahu min xayu akhadtahu meesheeda ku celiya iska daay mujaamalo ma jirto mar haddii adiga mas-uul aad u tahay xoolo caam cid kuma mujaamalay kartid waxaa la iska dhigale seeftaan dhowr maruu ku celiya waxaa la seeftaan meesheeda ku celi markaas waxaa soo degtay aayaadkii yasaluunaka can ilanfaali qul ilanfaalu lilaahi warasuuli ilaa aakhiri alaayaat asiga keligiis kuma soo degin laakiin qayb buu ka ahay asbaab badan baa keento sida loo qaybsana waa lagu murmay sacad qayb buu ka ahay waa midii mowqifkii labaad waay mowqifka saddexaad waxaa la ogyahay maka iyadoo loo yimiday markii jihaadkii lagu galay fatxu makaanu malayna inuu yahay ma xasuustee yuu sacad jiraday aad xanuun u daran nebigu u tego xowr ilaahay rasuulkiisiyow waad i og tahay aniga maalaan leeyahay wax idhexlay hal gabar aan ahayna ma jirto waxaan rabaa xoolahayga dhan inaan wada sadaqaysta buuri markaasuu nebigu wuxuu ihi maya markaasuu nebigu haddana haddaad xoolihii oo dhan ii diiday haddana aan huluhayn aan sadaqaysto waa laga diiday saddex marka loo dhiga labo waa laga diiday nis aan sadaqaysto maalkii labo marka loo dhiga bar marka waa laga diiday markaasuu ihi huluth aan sadaqaysto markaasaa la yidhi athuluthu huluthu kaiir thuluth waa sadaqaysan kartaa laakiin haba badnaadee oo inaad ka hoos marisadaa fiicanaa layidhi oo dadka warahada markaasuu nebigu wuxuu ihi innaka an tadaca warahataka akhniyaa khayrun lahum khayrun laka min an tadacahum yatakafafuuna annaas inaad caruurtaada ka tegtid in xoolahaadii oo dhan aada la baxdid ood caruurtaadii ka tegtid ayagoon waxba haysanin oo aanan dadkana tuugsanayo waxaa ka fiican adoo xoolaha ilmahaada ugu tagtid waxna sadaqaysan waxna caruurtaada ugu tag markaasuu sacd wuxuu leeyahay fa kaana bacdu athuluthu jaa'isan wasiyada waxaa markaa ka dambaysay waxa weeyaan min bacdi wasiyatin yuusaa biha aw dayn dadka ay ku soo degtaan ka mid ahay buu ri ilaahay wuxuu banneeyey thuluth iyo wax ka yar in la dardaarmi karo xoolahaada markaad dhimanaysid waxa weeyaan inaad tiraahdo ani kollaba waa dhimana wixii janno aan ku gata ilmahan waxba igama qosayaan lama ogolo laakiin markaad caafimaad qabtid oo wax dhib ayna ku haynin xoolahada waad la wada bixi kartaa haddaad ku sabri kartid faqriga waa laakiin markaad dhimanaysid mutaham baad u tahay xataa naagtaad furto dhaxalkeeda waxbaa laga siinaya lianna ulajeedada inaad dhaxalka u diidad u furtaa lagu leeyahay caruurtii haddaad ka wada sadaqayso xoolaheeda waa lagaa diida waxaa lagu leeya maya intaanaad sadaqaysan kartaa intaan kale islaamka xaqa waa u dhowray midda kale oo mowqifka oo afaraad wuxuu ri waxaa jirta bidaayat alislaam markay ahayd oo khamrada la cabi jiray oo intaan islaamka la xarimin khamrada yaan waxaan u tegay buuri qolo ansaar iyo muhaajiriin ah markaasayna la fariisaa yidhaahdeen raashinkan iyo khamradaana wax kaa siinaynaa khamradii iyo raashinkii wixii buu cabay markaasaa waxaan idhi buuri almuhaajiruuna khayrun min alansaar dadkii oo la dhex fadho laysku jira ansaar iyo muhaajiriina ku jiro markaasuu ihi muhaajiriin iyo ansaar waxa weeyaan muhaajiriina fadli badan marka waana run oo waxa weye ansaarta qiimo ha lahaada laakiin muhaajiriinta kasii fadli badan walidaalika nebigu wuxuu lowla alhijratu lakuntu mra'an min alansaar buuri liannahu muhaajiriinta nusratu nebiy maca tarki diyaarihim labay kulansadeen ansaartana nusratu nebiy bay heleen marka nimankaana labay leeyihin qoladaana hal bay leeyihin markaabuu uri markan saas yiri nin ansaari ah inta soo qabtay yaa wuxuu uri riti oo madaxiisa oo dhintay mar horo oo hilibka laga gooyey madaxiisa labadiisii dalab intuu soo qabtou soo qaaday buuri waa khamruuq aba markaasuu sanka iiga jibi buuri nebigaan u tegey aan u sheegay arrintii faanzala allahu fiya sha'na alkhamri inama alkhamru walmaysiru waalansaab walazlaamu rijsu min camali shaydaani fajtanibuuh sabab buu sacad ka yahay laakiin keligiis ma ahayn liannahu dad badan baa codsaday allaahuma bayin lanaa fi lkhamri bayaanan shaafiyan dad badanaa codsaday ilaahay waan ku rafaadnay khamradaana ilaahu arrinteeda go-aanna si waa soo bislaadeen ilaahay tadaruj buuna soo marsiiy liannahu dadka jaahilnimay ku barbaareen hal maalin haddii la dhihi lahay laa taznuu laa tasriquu laa tashrabuu inay ku adkaa dhici lahayd waa la soo bisleeyey maraaxil badanaa la soo marsiiyey markii ugu dambayso ay naftooda diyaar u noqdeen ala yidhi fajtanibuuhu lacalakum tuflixuun sidaas bay ay khamradii ugu tageen marka waa mawaaqiftii sacad uu asiga sheegtay waay hadhow markii qiyaamo la tago ninkaasaa lagula barbardhigayaa adiga maxaa wadata marka waxaa la rabaa waxaad ilaahay la hortagtid inaad keentid cibaado oo siri ah sadaqa oo fii mowqiceheeda dhacday maxaan ku idhaahdaa tacalum alcilmi sharci alixsaan ila alfuqaraa adigana xaawil min alaan shahaadooyin waaweyn inaad samaysatid oo shahaadada aakhira laga ictiraafsan yahay kuwa adduunyada lagu shaqaysanaya macno kama leh haddaan ba adiga lagu raacanin ba aad nasiib leedahay laakiin waxa macno leh waxa weeyaan alcamal asaalix ilaahay waqul icmaluu fasayara allahu camalakum warasuulu nin kastaba camalkiisaa la horkeenaya anuu leeyahay waa kana udkhulu ljannata bima kuntum tacmaluun marka waxaad jannada ku gedi lahayd inaad samaysatid haddii hadhow adiga michael jackson aan jeclaa iyo ronaldo baan jeclay aad tidhaahdi hadhow in lagugu soo aqaado waa ka xishood doontaa ilaahu maanta yaanan laysan kitaabkaada dadaa kitaabkooda marka la soo yaa laytanii lam uuta kitaabi ah kitaabka waxaa ku yaalla wax qurun oon la fiiri karin markaasaad leedahay in laysii kitaabka inaan lay siinin oo akhridhina igu fiicanoo naarta hore layga geeyo qofki leeyahy marka ninna waa ku farxayaa waxaa u qoran shahaadooyin aada u sarsarayso markaasuu dadkii kale wuxuu leeyahy amaamalahi haa umuqra'u kitaabi ah innii danantu annii mulaaqin xisaabi ah fahuwa fii ciishati raadiya fii jannatin caaliya quduufuhaa daaniya kuluu washrabuu hanii'an bima aslaftum fi layaami alkhaaliya dadkii wuxuu leeyahy war kitaabka waxay igu qoran kaale ila fiiriya waxaan anigu waxaan yaqiinsanaa in sidaanoo kale aan la kulmaa camalkayga wanaagsan markaan sameey markaasaa jannadii iyo wixii dhammaa loo fasaxayaa a ilaahay waxau leeyahay hanii'an bimaa aslaftum fi layaami alkhaaliya bogaadin waxaad ku mutaysateen qiyaa markaad adduunyo joogteen waxaad soo samaysateen adduunyadoo cabdi saalix ka ahay marka nin kastow kitaabkaada waxaad ku qoran lahayd min alaan ku fikir marka waan dhammaystiri doonaa insha allahu tacaala siirada sacd bn abi waqaas kelimada oo biri insha allahu tacaala way dheer tahay marka sidaa daraaddeed aan laba u qaybin wallahu aclam sala allah wslam calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin